waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga waraysyada oo radio muqdisho xilligan oo kale habeen kastoo a ka dhegaystaan marka laga reebo habeenimada jimcaha waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad ee diseembar sanadu waa laba kun kow iyo labaatan barnaamijka bandhiga waraysyada inta badan waxaynu ku soo qaadanaa ama aynu ku dabagalnaa dhacdooyinkii markaasi si guud dalka kaga taagan afar labaatankii saacee lasoo dhaafay ayaad dhegaysataan waxyaabaha ugu muhiimsan caawana si guud barnaamijka bandhiga waraysyada waan idiin tabinayo anigoo ismaaciil maxamed oo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay dagaallo ee ka socdeen magaalada boosaaso ee maamulka puntland ayaynu eegaynaa xaaladihii ugu dambeeyey ee boosaaso sidoo kale waxaynu la hadalnay ama waraysi gaar ah ayaynu kala yeelanay xaaladda iyo si guud ee doorka kaga aadan guddoomiyaha bulshada rayidka ee puntland faysal qaran oo ka mid ah mas-uuliyiinta bulshada rayidka ayaa noogu warbixiyey iyagoona sidoo kale baaq nabadeed u diray kooxaha isku horfadhiyay magaalada boosaaso waraysi ayaynu idinkaga helnaa sidoo kale barnaamijka intaynu ku guda jirno waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona taliyaha ururka koowaad ee gorgor gaashaanle shaahid jareere ayaa ka warbixiyey howlgallo ay sameeyeen oo ay ka sameeyeen degmada owdhigle iyo deegaano hoostaga halkaasi kooxaha argixisada al-shabaab ayay ku beegsadeen wuxuuna taliyuhu sheegay in khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay halkaasi ku gaarsiiyeen warayse ayaynu idinkaga helnaa si guud arrimaha howlgallada ee shabeellada hoose ee ku saabsan qodobada kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona iyadoo abaaro culus ay ka jiraan si guud dalka ayaynu eegaynaa caawa si gooniya deegaanada galmudug waxaan la hadalnay wasiirka warfaafinta galmudug oo maalmihii lasoo dhaafay howlo shaqo oo kormeera oo dhanka abaaraha ku mariyey deegaano ka tirsan maamulka galmudug weeyaane wasiirka ayaynu ka waraysannay xaaladihii ugu dambeeyey ee abaaraha qodobadaasi wixii nagu soo kordha intaynu ku guda jirno barnaamijka bandhigga waraysyada ayaad maqli doontaane mar kale iyo mar kale bandhigga kusoo dhawaada maalmihii saacadihii ugu dambeeyey magaalada boosaaso waxaa ka jiray xaalad deganaansho la-aanah iyadoona lagu soo waramayay in halkaasi ay isku horfadhiyeen ciidamada dowladda qaybo ka kala tirsan waxaan la hadalnay guddoomiyaha ururka bulshada rayidka iyadoo ururada bulshada rayidka ee si guud puntland ay soo saareen warar ay ku codsanayeen ama ay ku dalbanayeen in xaaladda la dejiyo nabadna lagu soo dabaalo deegaanka iyo si guud magaalada guddoomiyaha bulshada rayidka ee puntland faysal qaran ayaa ka hadlay dagaalada halkaasi ka socday isagoona baaq u diray ka bulsho rayid ahaan dadka halkaasi isku horfadhiya guddoomiyaha oo aan qadka teleefonka kula xiriirnay ayaa noo warramay gudoomiye faysal soo dhawaaw waxaa tahay gudoomiyihii bulshada rayidka xaaladda boosaaso ka taagan ee puntland gaar ahaan dagaallo ayaa ka socda arrimahaas iday u aragtaan wala walaal aad baad mahadsan tahay inuu ilaahay subxaana watacala waxaan baryana inuu edkiina ka baryo inuu naga qaboojiyo wala waxaan u aragnaa dagaalkaas qalad inuu yahay soomaaliya dhanna soomaalida dhanna in dagaal xilligan loo horseedo ama uu dhaco ama xabadi dhacdo maanta soddon sano kadib inaan xabad sugno uu dhaco munaasib ma aha laakiin runtii arrintaa way soo socotay muddo runtii waxay kasoo bilamatay gara odayaal baa galay odayaasha warqaday soo saareen runtii oo iyaduna hawshaas qeyb ka ahayd kabacdina hal kale la raadiyey kabacdina ay maantay isu bedeshay xabad marka mar walba waxaan aragnaa hawshaas khalad in dalkan mar walba nabad lagu raadiyo wax kasta oo hada lagu dhameeyo saas oo aragna waa tahay guddoomiye dagaalka maanta ayuu dhacay oo gacanka hadalka arrinta ay gaartay balse muddo ayay soo socotay bulshada rayidka ka ahaan maxaad ka geysteen arrintaasi in wada hadal lagu dhameeyo oo aan xaaladdan isla soo gaarin annagu marka hore baaqna kasoo saarnay runtiina waxaa kaalinta ku jiray oo aan xoojinayna mar walba maaragtay bulshada qaybaheeda kala duwan oo ugu horeeyaan maaragtay odayada iyo culimada runtiina de arrintii arrinta way way socotay mana dhammaan xalalkii u dambeeyena way way adkaadeen haddana waxaan leenahay baa kusoo saareen maa wixii dhaca way dhaceen maantana waxaan leenahay khasaara dhacay waana waana lagu ceeb ceebna way dhacday in intaas lagu ekeeyo oo wax dambe aysan dhicin bacdeenan iyo xabadda in la joojiyo in hadal loo bedelo in xeelkii iyo dhaqankii puntland ay kusoo caaramaashay oo ahaa wada hadalka istaraajika in lagu wada hawsha runtina dhinacyo isxakameeyaan mar walbana kolleyta waxaa jira dowladnimada in la ilaaliyo oo puntland waxaa aada u xoog badan dhaqanka dhaqankana iyo dowladnimada laisku ilaaliyo annagoo mar walba ilaalinayna nidaamka dowlad dowliga ah ee dadkuna ay isu tanaajulaan la fakro rintana ay noqonayso wax adag weeye in maaragtay qof walba uu qabaa'id iyo ay kooxa aan kala noolaano inaysan macquul ahayn haddan dad xadaarad iyo nolol magaalo iyo nidaam guda loo gudbay in lais aqbalo oo maaragtay la joojiyo gacmaha ka adag gudoomiye arrinta laysku haysto waa arrin maamul iyo ciidanka b s f ta arrimahaas markaad eegtaan ka bulsho rayid ahaan sidee idinla muuqdaan dowladda miyaad aaminsantihiin inay ku saxan tahay arrintani mise garabka kale oo taliyihii hore ciidanka b s f ayaad adinka aragti ahaan u jeedaan inay saxan yahay dhankaa ciidanagarile ma aha wadanka madaxweynaha loo doortay ee asaan madaxweyne ka ah laakiin maanta in xabad lagu rido boosaaso qalad weeye wax walbana dowladda ayaa u ah maanta hormood dalkaana ayada xukunta wixii mashaakilaad iyo mashaakil jiraan waxa weeye dhaqankeena iyo odayaasheena iyo dowladnimadeena aan ku dhaxalino iyo inaan dalka soomaaliyeed oo maaragtay soo kabanaya oo dowladnimada raadinaya oo duruufada adag yihiin oo abaar lagu jiro xirgaad lagu jiro inaan uga darno mas-uuliyad daro weeye marka dhammaan waxaan rabaa maanta hebela gabe hebela yarla ma aha in hawshaas lagu xaliyo dowladnimada dhexdeeda in maaragtay la asmaco nidaamka dowlad dowliga ah inaynuna maaragtay kala dambeynta nidaamka la ilaaliyo waa tahay guddoomiye dhanka kale markaynu egno maantay wax baaqa oo ku aadan in xabadda la joojiyo ama in aad ka shaqaysaan in uu yaraan labada garab oo is haysato isdhex gasha oo lakala dhex galo ma samaysaan walaaba way socotaa baaqna waan soo jeedinay odayaal ka mid ah bulshada rayidka ah iyo annaga iyo dhammaanba waa la soobiyey oo saxaafadaan marinay ilahina waa baryaynaa insha allah waana lagu jiraa khayrna waa rajeynaa ilahay idinka insha allah ku dhamaata gudoomiye gunaanadka markaynu eegno dad badanaa ku dhagaysanaya radio muqdisho fursaddan ay kusiisay adigoo ka faa'iidaysanaya maxay tahay fariinta ka bulsho rayid ahaan bunsa aad diraysaan oo ku aadan arrinta dagaalada boosaaso ka socda walaal fariintaan dirayna waa caddahay guud ahaan oo dadka soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay qof walba oo soomaaliya mas-uuliyada saaran inaan laga shaqeyn fidno inaan laga shaqeyno colaad in arrinta boosaas maanta ka taagan dadka wax caqliga ah oo culimada iyo dhalinyarada iyo odayaasha iyo odayaha bulshada o dhan loo istaago nabadda nabadda la ilaaliyo maantana ay ceeb nagu tahay dadkii shalay iyo ka hor ka shaqeynay nabadda dhintay inay waxay ka shaqeynayeen oo ka adkaa burofiskanka adag iyo facility maanta haysaneen haysan ay ku guuleysteen inay nabad dhaliyaan dalku heerkaa soo gaaro dhismo dhaqaalo la helo ummadda noolaato dadka nabad isku dhex maro in maantay shaqayn weysato waxay la mid tahay mixna waxaa weeyaan dadkii joogay meelaha dadka maanta joogaa hawshoodii galay oo annaga ah marka waxaan leeyahay dadka jiifka kacaan ha laga shaqeeyo nabadda ha laga shaqeeyo wanaaga qof kasta soomaali ana waxaa deeqda nabadda iyo dowladnimada laakiin ma dhici doonto waxna ma noqon doonto qabiil wax ku noqon mayno reer wax ku noqon mayno kooxo gurigaan wax ku noqon mayno waxna ku noqon kuwada joogna waa dowladnimada dadkii miyiga kasoo guuray waxaa la joogaa magaalo magaalooyinkana kuma noolaan doono haddayna aqbalin nidaam dowladeed iyo kala dambeyn marka waxaan leeyahay in nidaamka la asmaco in la kala dambeeyo wixii noo dhexeeyana aynu systemka iyo nidaamka dowladnimada dhexeeda aynu ku xalino taas orala aad baad umahadsan tahay mudane faysal qaran gudoomiyaha bulshada rayidka ee puntland aad baad umahadsan tahay asalaamu calaykum
ila waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka bandhiga waraysidadan kaga imaanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda markaan waxaynu eegaynaa taliyaha ururka koowaad ee gorgor gaashaanle shaahid jareere ayaa nooga warbixiyey howlgallo ay ciidamada gorgor ka sameynayeen degmada awdhigle wuxuuna sheegay in maleeshiyada al-shabaab ilaa iyo toddoba ruux halkaasi ay kaga dileen meelo dhowrana ay ka qabsadeen taliyaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi gaashaanle shaahid jaamac faarax taliyaha ururka koowaad ee gorgor ee taliya soo dhawaa marka hore intaa kadib bal warbixin ka bixi howlgalladii maantay aad ka wadeen ee owdhigle iyo deegaanada ku hareeraysan aad baan idin salaamaya reer muqdisho howlgalladan ka wadnay nawaaxiga awligle shaam gare awligle annagaa joogna waa shaam gare raqayle iyo burbaash meesha la yidhaaho
waa tahay taliya halkaas howlgallada nimankaana waa ayaanta halkaas isku soo urursanayeen waxaan ka war helnay inay is urursanayaan mar kastoo ay meel gelhayaan way is urursadaan marka annaguna waa ka hortagaynay sidaas awgeed ayaan u kala cayrnay meeshii shaam gare oo ay fariisintooda ahaa iyo raqayle ayaan burburna waana ka saarad bogsalin waana kala cayrnay waana kala cayrnay meel kastoo ku jirin waa tahay taliya markaynu eegno khasaaraha aad u geysateen kooxaha argagixisada al-shabaab intuu la egyahay maadaama dagaal uu idin dhex maray
khasaaro badan ayaa gaaray oo dhimasho iyo dhaawacba leh xilli habeennimo ayaa meesha ku galla iyagoo diyaarin ayagoo meesha ku soo urursanaya ciidankooda marka khasaaro badan baa gaaray oo dhimasho iyo dhaawacba leh ama tiro koman laakiinse inagu meydadkooda inta aana ilaa iyo toddoba meyd waa aynay dhaawac badan meydadna kalmada ku xamaaray waa nolosha oo ilaa iyo waxay geeyeen jorotorow
waa tahay taliya dhanka kale markaynu eegno deegaanada aad ka qabsateen ama aad ka eriseen maleeshiyada oo aad dadka ku dhegeysanaya iyo annagaba nala wadaagi karto maxaa ka mid a
waa shaam gareer raqayle iyo burba burbaasho oo ay burbaashadaasoo jidbuunti ay canshuuraha ku qaadaan oo ku qaadaan sakawaadka taas shaam gareer iyo raqayle oo ay ku arursaan ciidamada marka ay meel galhayaan ay isku diyaaraya inay aftar sameeyaan taliya dhanka kale markaynu eegno deegaanada aad ka qabsateen ee maleeshiyada al-shabaab dad baa deganaa oo dulmanayaal u ahaa muddo ee raggaasi iyaga bal soo dhaweynta iyo iyo farxadda ka muuqata markaad eegto iyo ku qanacsanaan ma jirta ciidanka xoogga maadaama inay soo gaaraan deegaanadooda dadku aad bay ugu qanacsan yihiin in deegaanada ciidamadu yimaadaan dawladdu hadda gacanta lagu hayo waayo cadow baa gacanta ku haya aanu ogolayn ganacsi aanu ogolayn beer cadan aanu ogolayn taalo kaleeto ayay sameeyaan oo dadka ayaaba la canshuuraaba alaa qof sideed dollar lacagaa laga qaadaa dadka deegaankaas degan bisha markay dhammaato marka qof kasta oo beera lahaa beerihiisii waa geedaha ka baafaro ka qaaday qof kasta xoolo lahaa sakawaadba xoolahooda u dhammaadeen qof kasta oo kahami lahaa kasta waxbarasho waxbarasha kama jirto marka dadku aad bay ugu dubman yihiin deegaamadaas lagadibu gacanta ay ku hayaan gaashaanle markaynu eegno ciidamada dawladda gaar ahaan mararka qaar waxaa laydin dhahaa meelaha ay qabsadaan kuma sii nagadaan oo way ka baxaan marka deegaanada aad qabsateen maxaa idinkaga qorshaysan cadowga inuu kusoo laabto janis mau siin doontaan mar labaad maya maya maya deegaama la qabsaday oo la qabsaday dib loogama laabto waayo waad aragtay meelaha la hayo siyaalaha loo hayo ciidamada marka waa isku filan yihiin cadowgana waa iska dhicin karaa waa dib loogama laaban doono meel kastoo la qabto qasho dawladbaa lagu qabto qasho dawladbaa lagu jooga deegaano dhowra oo owdhigle iyo deegaanada ku hareeraysan ayay weli maleeshiyadu kusii harsan tahay maxaa idinkaga qorshaysan ayaga awdheg lama joogo horta awdheg laha leeyihin awdheg lama joogo deegaanada hoos yimaada taliya deegaanada hoos yimaada iyo degmooyinka meelo yar yar oo ay dadka sakawaadka waa joognaa ayay ka joogaan oo dadka macnaha markii sikawaadka ay ka arursanayaan dhan waa joognaa mahane awood kuma le awoontoodi waa weeqantay walaayna awood kuma le meel kastoo ay galaan waa ka dawagalaynaa
dhanka kale taliya waxaa jiray xashiishka iyo waxyaabaha maanka dooriyo oo kooxihii aad deegaanka ka saarteen ee nabadiidka ay ku beeri jireen ama ay ku abuureen iyaga maxaa qorshaa oo aragtiyo idinkaga degan meel kasta oo ay xashiisha ku beereen meel rugahooda way jiraan geerahooda waa la soo gubay waa la gubahayaa waa la ertirhayaa mana ogolaan doono deegaanada aan joogno ama aan gacanta ku hayno ama aan tegi doonaba in ay xashiish iyo muqaadara lagu beero inanaa ku beero intaba
dhegeystayaal barnaamijka bandhiga wareysyada idinkaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda markaan waxaynu eegaynaa dhanka iyo maamulka galmudug wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamul goboleedka galmudug axmed shireef alagala oo maalmihii lasoo dhaafay socdaallo ku marayay deegaanada galmudug si ugu kurgalo xaaladaha abaaraha ee dalkaasi ee halkaasi ka jira isaga iyo wafdi uu waday ayaynu ka wareysanay xaaladihii ugu dambeeyey ee abaaraha halkaasi ka jira
abaarahaas lagama sheekeyn karo aad iyo aad ay xoogan yihiin abaar lama tilmaami karo waa arrin aad iyo aad buusow ah deegaanadan tegay oo haatan waqooyi bari ka xiga magaalada gaalkacyo xoogaa roobaa ka da-ay dhirta xoogaa cagaaran leedahay xoolona waa xoog yihiin dadka ayaa biyabeelay marka waxyaalaha bulshada kamid a dadkii oo dee aan xanuunsan ama aan wax kala dhicin ayay caaqadeen marka qof oo laba beri saddex beri aan biyo cabin oo aan u waayeen ama ilmaa waa garan kartaa qoraxdaan imilaada iyo isbedelka cimiladana waa aragtay marka halkaas waxaa ka jira khatar weyn aan iskugu tegin dad ka badan inta roob ku da-ay in konton kilomitraa xoogaa roobay qabtay waxaana laga guuray dhammaanba gobolka mudugii dalgaduudkiisa badnayd dhinaca kale silsilada soomaalida waa laga soo guuray dhinaca puntland waa laga soo guuray awalna dad badanaa deganaa marka meesha waa meel ceelal lama hayn baraagala ma lahayn motoor ma lahayn laasas yaryar oo dadka awalba ay ku dhibanaayeen meesha degani ayaa waxay noqdeen biyo noqday meel dhinacay doonka noqotay loo noqon karo oo dadku ay xogaha ku celin karaanna ma jirto meeshaanuna meel nolol bini-aadamnimo lagu ilaalin kara maaha arrimahaas marka arrimo khatar seeta ku hayo weli waxaan is leeyahay maalmaha soo socde haddaan aan ugu daro
waa tahay wasiir dhanka kale markaynu eegno waxaa jiray safarro aad ku marayseen deegaanada galmudug oo xaaladahaan aad ugu kuurgalayseen bal biyo la-aan ayaa laga soo sheegaya meelaha qaar waxaa laleeyahay dad baa u geeriyoonaya biyo la-aan iyo baahi arrimahaasi indhiin ma kusoo aragteen
midabkooda qaasata midabka dadaan ku geeriyooday intaan ognahay ilaa saddex qofood dadka soo hayaamay oo ahaa oo saddex qole ku tikirin dadka soo hayaamay ayaa meelada gaalkacyo iyo barigeeda iyo meelahaasi ayaa dhowr qof ku geeriyootay dadkada laga warqabay waa laga yaabaa kuwa hadda aan soo arkana waxaan is leeyahay haddaan isbuucyada soo socda aan ilaahay xaggiisa xooga imaan ama gacan karo geeri badan baa laga filan karaa
waa tahay wasiir dhanka kale markaynu eegno dowladdii adinka ayaa dadka dowladdu ah oo maamulkii hormuudu ah beesha caalamka iyo si guud dadka deeqaha bixiyo iyo dowladda federaalka wasaaraddeeda gargaarka wax kaalma oo aad ka hesheen ama aad u raadiseen ma jirtaa waa laga raadiyey qaladahan turmayara waana xoogan tahay galmudug ahaan way naga tabaantahay xoogan tahay galmudug dhanba aada u saamaysay way xoogan tahay biyo dhaamis iyo waxaasna wax kasooyi kara maaha loo sheegay haddana idaacadahay meel walba loogu sheegay madaxweynahayiin marka un dee waxa weeyaan maalmaha soo socda haddana wax weyn la helin adigu waa culusi
waa tahay wasiir gunaanadka markaynu eegno maxay tahay fariinta ku aadan dadkaasi in la taageero oo aad u gudbinayso shacabka iyo mas-uuliyiinta laga yaabo inay kaa dhegeysanayaan reer muqdisho
waxaan leeyahay dalka soomaaliyeed sodonkii sano udambeysay hadal laqiyo ah noo soo guuaa waxaa kaalashay sheegaa waxaan leeyahay ilaahay hala baryo ilaahay noo soo gurmado dadka dadka wuxuu ah oo daadsan ilaa yurub iyo america meelka fogfog tujaar ilaahay waxsiiyo muqdisho iyo africa qaaladaha kala duwan joogo ayaa deeganada haatan dadku ay u dhimanayeen oonka ay ka buuxaan marka dadkaas ayaa kaalmadoodu ay aasinaya way deeqaysaa haddii ay soomaalida gudmadada dadka in ilaahayna barya dadka ehelka leeyihiin ay arkaan inaan maanta ay tahay kabaduxays oo ay xoolaha ugu deeqaan dadka ay liita aad baad u mahadsan tahay wasiir falagle waktigaaga waa kaaga mahad celinaynaa Thank you.
guud ahaana barnaamijkii bandhiga wareysyada ayaa dhegeystayaal caawa intaasi nooga dhan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay nabadgelyo
Thank you.